bacaha lagu daadinayo hareeraha waddooyinka halbowlaha u ah magaalada iyo sidoo kale eh, bartamaha magaalada ayaa saameyn weyn ku yeesha bilicda magaalada iyo sidoo kale dhibaatooyin ay ka dhaxlaan xoololeydu kaasoo dhibaato badan u keena dadka xoololeyda inta badan xoolaha ayaa isticmaala halkaasoo ay ka dhalato xaalada caafimaad darro aada u baahsan halka dhanka kale magaalada bilicdeeda ay aada u foolxumayso haddaba qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada dhooble ayaan wax ka weydiinay dhibaatooyinka laga dhexli karo bacaha iyo sida looga gaabsan karo bacaha oo saameyn ku leh xoolaha iyo sidoo kale bilicda magaaladaba bismillaah magacaygu waa cabdi cabdulaahi cabdi waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan degmada dhoobley haddaan ka hadlo dhibaatada ay ku hayso bacdan ama bacahan qashinka ee la tuurayo laba dhibaataba ee ugu waaweyn ee ku haysa bulshada dhowley waxaa ka mid a kow horta xoolihii xoolihii nafta lahaa bacdan waxay u gashay xanuuno badan bay u keentay cudurro badan bay sababtay een, xoolihii dhiigga la-aa la-aantood waa bacdan wax badan bay ku sababtay midda labaad oo ah bilicdii magaalada meel bac laga istaaga magaaladii male oo dhibaatada labaad ee ku haysa magaalada waa bilicdii magaalada way dishay bacdan waa labada dhibaato ee ugu sahlan marka la dhaho dhibaatooyin kale ka badan ee ku haysaa ka daran marka wallaahi waxaan sheegaynaa haddaan nahay dhali dadka ku dhaqan bulshada ku dhaqan degmada dhoobley bacdan aad iyo aad bay dhibaato uga haysaa magaalada waana aad bay u foolxun tahay marka la eego fiyuugeeda marka la eego xoolihii say u cunayaan runtii aan ka hortagno oo aan isku tashanno oo aan bacdan saan iskaga qaban lahayn ee aan uga hortegi lahayn meeladaha laga soo tuuro iyo dukaamada ay kasoo baxaan qashimada ugu badan aynu ku dadaalno insha allah Een, xooluhu dee inagu ama dhooble ahaan ama soomaali ahaanba dad xoolo dhaqatay nahay boqolkiiba sagaashan dadka xoolay ku nool yihiin xooluhu waxaan ognahay markay qashinka cunaan inay ka qabsadaan caloosha marka waxa weeyaan uma fiicna marka waxa weeyaan inay qashinkana dee qof kastaba qashinkana uu iska asturo iska ilaaliyo xoolahana qofka xoolaha lena uu meesha qashinka laga saaro laakiin waxaan aad u ogahay xoolaha qashinka hadday caloosha ay hadday liqaan inay caloosha ka qabsanayaan taasaan ogahayoo macnaha saas waa taa waa la wada ogyahay waxaa looga ilaalin karaa qashin in- in- in qashinkana meelo khaasa la geeyo oo macnaha meelo khaasa la geeyo dadka xoolaha lehina ay xoolahooda ay asturtaan oo meelo ay magaranaysaa xoolaha magaalada laga saaro